mahadsan mudan wasiir maanta waxaa tagtay magaalada kismaayo oo uu ka furmayey shirkaasi dib heshiisiinta ah wafdiga madaxweynaha dabcan ka mid ahayd yaa ka qeyb galaya shirkaasi oo la heshiisiinaya
horta shirka waxaa la furay shirka waxaa loogu yeeray dib heshiisiin waxaa loogu talagalay beelaha iyo dadka saddexda gobol ee maamulkan jubbooyinka hoos yimaadaan mid siyaasadeed iyo mid dhaqanba iyo mid maamulba yaa gobashaa loo furay maanta waa shir muddo dheer soconaya in ay sidii caadada soomaalida u ahayd gobashaa la furay maanta wax kale oo bilowday ma jiro madaxweynuhu wuxuu dalka ka furay gobashiina ka beelaaligay goyin badan laakiin weli waa imaanayaan qaara qaar kalena dib bay ka imaan doonaan shirku mudduu soconayaa sida caadada shirarka noocan oo kale taa marka ku-talagalku waxaa weeye in dalka beerahan ka kooban qaybahooda kala duduwan gobashaa u taalo lagu wada hadlo wixii wax kala tabanaya wixii wa wixii wax ka maqan yihiin wixii tabaya in in maaragtay waxaanu ku qanacsanayn jiraan waxaasoo sidow madaxweynuhu furitaanka hadalka ku tilmaamay qulubtooda la isku soo dubo la wada hadlo ugu dambayntiina ay maaragtay dhamaystiraan maamulka kumeel gaarka ah hadda oo qabyo ah oo qaybtii ugu muhiimsanayd oo baarlamaanka dowlad goboleedka ah
mudan wasiir waxaa jirta inaad adigu hore u tagtay magaalada kismaayo aada isku keenteen ciidamadii labadii dhinac bare hiiraale iyo axmed madoobe inaad halkaasi heshiis ka samaysay inaad bare muqdisho keenteen maanta bare oo muqdisho ku sugan waxa uu sheegay in shirkaasi aanu la socon qodobadii iyo waxyaabihii laga rabay inay aasaaska u noqdaanna uusan shirku haysan marka yaa la heshiisiinaya haddii labadii dhinac ee iska soo horjeeda weli ay meeshaas kala taagan yihiin
runtii shirkan horta dib u heshiisiinta labadaa dhinac keliya ma ahaba looguma talagelin wuu ka ballaaran yahay labadaas bare iyo ragga la jira iyo waa qayb bay ka yihiin muhima laakiin shirkan horta wuxuu ku salaysan yahay heshiiskii addis ababa oo dowladda federaalka iyo maamulkan kumeel gaarka lagu soo heshiiyey wuxuu qaday qodobadiisa in shir shirar istabayaal ah oo dib u heshiisiin ah la qabto shirka koowaad xamar baa lagu soo qabtay wada heshiis baa xamar lagu galay raggii awal hore kala qaybsanaa rag badan oo kamid ah yaa heshiiskii qaatoo kismaayo kusoo noqday oo hadda guddiga dib u heshiisiinta ninka hogaamiyaha kaa wuxuu ku jiray raggaas qaar baa addiiray oon ogolaanin shirkaa hore heshiiska shirka ugu dambeeya wuxuu ahaa inuu ka dhaco kismaayo marka waa kii gebagabay ahaaye kismaayo waxaa waxaa jira arrimo si yaroo technicala waktiga timeka oo maaragtay aan ahayn mid siyaasadeeda mid farsamo ku yimid ah waktiga shirka la furayo waxyaabo badan oo kaleeto loo eegay waan ognahay bare iyo raggiisa wadahadaladuna shirka saan kuu sheegay hadda gobasha dibideedun baa madaxweynuhu furay way soconayaa negotiationka guddiga arrimahan u xilsaaraaya annagana waan sii wadi doonaa hawshaanada bari iyo ragga la jirada qayb muhiimay ka yihiin waxaanan rajeynaynaa inay shirka kusoo biiri doonaan iyadii oo dad kale oo badan oo laga yaabo inayn hadda maanta jooginna gobasha waa la furay shirkuna muddo dheer soconaya waana la isku samri waa la wada hadli dadka wax tabanayana waa in la soo dhaweeyey madaxweynuhu siduu maanta sheegay gobasha baal baa banaan oo dhinaca inta joogta mahan inta kale waa inay banaanaataa oo laisugu yeeraa soomaalida oo siyaasi iyo dhaqanyahan iyo kulli lagu tashado marka hawsha waa lasii wadaya kubadihii waa bilow maaha dhamaad mudan wasiir marka hadda yaa shirka qaban qaabinaya oo wada oo gacanta ku haya
shirka waxaa wada guddi dib u heshiisiin waxaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalku ay keentay maanta dadkii technicala ahaa oo ilaa dhowr iyo toban ah oo senior officers ah oo guddigan dib-u heshiisiinta ee jubbooyinka iyo maamulka kumeel gaarka ee jubbooyinka dadkii technicada ahaa oo liidka ahaa oo actually wasaaradda federaalka iyo arrimaha guduhu ay liid garaynayso inay processka halka kasii wadaan in dib loo eego maaragtay kutalagallada in waktiga naftigiisa la eego in dadka ka maqan shirka iyo waxay tabanayaan iyo wixii lagaa ku midadgelin lahaa ay sameeyaan marka horta de waa jointy laakiin liidka weli waxaa lahaanaysa dawladda federaalka marka haddii mar meesha maamul uu jiro dib heshiisiinna ay socoto maxaa la filayaa in dib heshiisiintaasi ay kasoo baxaan ujeedka muxuu yahay
ta ugu muhiimsan waxa weeye horta in dadka ama ka maqan ama wax tabanaya lagu soo biiriyo systemka kuwaan qanacsanayn la qanciyo ugu dambeyntiina baarlamankii rijinka oo loo dhan yahay uu halkaa ku samaysmo sidaana maamulka ku dhamaystirmo oo taas ay wadada u xaado maamulkan kumeel gaarka oo waktigiisu ahaa laba sano oo hadda hal sano tegay in marka dawlad goboleedka oo rasmi ah saddexdaa gobol loogu gudbo fayskii joogtada ah oo laga baxo fayskan kumeel gaarka waa mahadsan tahay kaasi waxau ahaa wasiirka maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya xuseen cabdi xalane oo maanta ka mid ahaa wafdigii madaxweynaha ee tegay magaalada kismaayo qadka telefoonka ayuu si toosa iigu waramayay isagoo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya haddaba shirka maanta ka furmay magaalada kismaayo waxaa ka maqnaa oo diiday inuu ka qayb galo korneyl barre aadan shiire bare hiiraale oo ka mid ah hogaamiyaasha gobolka wariyaheenna magaalada muqdisho saynab abuukar ayaa magaalada muqdisho kula kulantay waxayna weydiisay sababta u qaadacay shirka maanta ka furmay magaalada kismaayo maya shirkaas annaga ma ahan annagu shirka aan rabnay oo aan sugaynay oo guddiga dhexdhexaadinta ee shirkaas ama dib heshisiinta gobolladaas ay noo sheegeen wuxuu ahaa mid dowladdu ay hogaaminayso dowladdu mudday noo sheegtay lix iyo tobankay noo sheegeen bishaan kadib intii aan xamar nimidna si ofishal ah guddigii golaha wasiirada ahaa oo arrintaan u xilsaarnaa uu noo yeeray xafiiska waxaan isugu tagnay wasiirka arrimaha gudaha oo guddigan madaxu ah waxay nagu wargeliyeen in shirkii lix iyo tobanka ku muddaysnaa dib loo dhigay laguna muddeeyey kowda oktoobar arrintaas annagu waa soo dhoweynay waxna kama aanaan qabin mana aanaan ka qabin karin waayo sababta waxa weyaan annagu dowladdii oo barnaamijkii wadda oo hagaysa oo dowladdanadii ah ayaan u haysanaa annaga waxaa nagu cusub oo shirkii hore oo laga soo guuray oo maalin ay ka dhiman tahay yaa madaxtooyada la iiga yeeray waxaa laigu yidhi shirkii baa furmaaya ee waxaan rabnaa inaad ka qayb gasho nin bersona madaxweynaha baa arrintaas iisoo jeediyey anigu waxaan u sheegay shirkii annagu aan ku wargalsanayn kan ma kowda oktoobar buu ah midkan dadkanagii diyaaru ma aha kowduu isu diyaarinayaa shirar kale ah waxay ka socdaan gobollada sida gado iyo xamartaan iyo oo la ysku diyaarinayo shirka kowda oktoobar dhacay marka kan dib u heshiisiinta arrimaha jubbooyinka loo ballansan yahay ma waxaad leedahay kan maanta furmay ma aha
kan maanta furmay ma aha shirka dib u heshisiinka jubbooyinka dowladdaa hogaaminaysay guddi wasiiraha loo xilsaarayo oo hagayay laakiin kan ma aha kan waxaa qabtay oo hagahaya oo guddoominaya oo dhaqaalihiisa haya oo amnigiisa haya oo shirka hadda diyaarsaday oo dowladda kusoo wargeliyey waa garabka axmed madoobe wey taasina nidaamkii dib heshisiinta ma waafaqsana dowladdaa laga rabaa inay wax xagto inay wax jaangoyso inay ergooyin qaybiso oo labadii dhinac ay u qaybiso wakhtigay qabato amnigii sugto gacan saddexaad amnigii ay geliso iyadu ay fadhido oo goobjoog tahay waxaasoo dhanna ma jiraan marka dib heshiisiintii rasmiga ahayd oo aan rabnay oo naloo sheegay ma ahan midkaan maanta waa mahadsan tahay rinta shirka kismaayo oo madaxweynaha uu tagay guddigii wasiirada laftooda waawaantaad ku timid muqdisho ay tageen ma waysan habboonen inaad marka hore shirka tagto waxyaabaha tabanaysid aad halkaas ku gudbiso maadaama dib u heshiisiin arrintu tahay maya anigu number dowladda ah ma ihin oo dowladda wax furaysa ma ihin anigu waxaan ka mid ahay kuwii khilaafka ka dhexeeyey oo la xalinayey oo xalka loo raadinayaan ka mid ah marka shir shanaax gooni ah inaan ka qayb galo oo aan wax ka furo maba ahanba dowladdaa laga sugahayaa in xalkii ay iyadu keento halkaas hadda waxay u tageen gruubkii axmed madoobe hala shireen waa dowladdoodii waxay isla gaareen laakiin dabcan waxaan filayaa kaanagiina waan sugaynaa waxbayna la gaari doonaan insha allah marka shir nooceebaad ku baaqi lahaydeen inuu dhaco waxaan ku baaqaynaa shir dibad heshiisiineed oo rasmi ah oo cadaalada ku jidho oo dowladda soomaaliya waa mas-uuliyaddeedii iyadu ay hagto oy kontaroolkeeda leedahay amnigeeda leedahay dhaqaalaheeda iyo waxeeda ay leedahay balansiga labada dhinacba ay ilaalinayso ergada ay ilaalinayso oo iyadu ay soo jaangoynayso oo iyagu ay hagayaan wakaa shirka aan anagu horeyna aanu aqbalnay haddana ayadaan ugu baaqaynaa in la sameeyo barre aadan shire bare hiiraale oo ah hogaamiyaasha oo ka mid ah hogaamiyaasha gobolada jubbooyinka oo u warramaya waryaheena seynab abuukar halkaad weli nagala socotaanna waa v o a washington